إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka kuwooda ugu waaweyn toddoba askari ugandhees ah ayaa lagu dilay qarax weyn oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka danow ee shabeellaha hoose askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qarax ah oo lagula beegsaday deegaanka qaliimow ee u dhexeeya jowhar iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay baaritaano iyo dib u soo celin ku sameyso gaadiidka ka baxa gobolada soomaaliya ee taga dhulka ay gumeysiga ku haysato ee xabashida dowladda federaalka ayaa cambaareysay duqayntii ka dhacday magaalada al kharduum ee caasimadda suudaan taasoo lagu beegsaday guri safiirka imaaraadka ee waddankaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerare ku qaaday qaar ka mid ah xeryaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha wacaysle maxamuud hiraab iyo mursade ayaa ka qabsoomay wilaayada islaamiga ee galgaduud sare u kac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada kismaayo in ka badan afartan tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka jabuuti آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay labada bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan toddoba askari oo ugandhees ah ayaa lagu dilay qarax weyn oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka danow ee shabeellaha hoose warkan iyo warar kaleoo la xiriira waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ayaa ku warramaya in maanta qarax weyn oo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee yuganda lagula beegsaday deegaanka danow ee gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta barqadii qarax weyn yugandheeska ugu xiray geed ay maalintii harsan jireen kuna rakiban jireen qoriga loo yaqaano dhishiikaha marqura goobta ayaa waxaa ka kacay qarax weyn oo jugtiisa laga maqlay meelo fogfog kaasoo haleelay tiro yugandhees ah oo geedka hoostiisa fadhiyey ugu yaraan toddoba askari ayaa shisheeyaha yuganda qaraxa looga dilay waxaana gebi ahaanba basbeelay qorigii goobta ku xidhnaa waxayna taasi keentay in yugandheeska u cararaan xirada ay ku leeyihiin deegaanka golweyn qaraxan ayaa ku soo aadaya xilli maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qarax kale yugandheeska kula beegsadeen isla shabeellaha hoose gaar ahaan xilli ay ku socdaalayeen inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow waxaana halkaasi looga dilay saddex askari oo yugandhees ah dhanka shabeellaha dhexe waxaa lagu soo warramayaa in qarax khasaaro geystay ciidamada dowladda federaalk lagula eegtay deegaanka qalimow ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose wararka kusoo dhacay warqabadka alfurqaan ayaa sheegaya in qaraxan lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka laguna dhaawacay laba kale mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kula jirta dowladda federaalka shisheeyaha iyo maamul goboleedyada dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay baaritaano iyo dib u soo celin ku sameyso gaadiidka ka baxa gobolada soomaaliya ee taga dhulka ay gumeysiga ku haysato xabashida zakariya cumar ayaa faahfaahinaya wararkana ka soo gaaraya dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay ku warramayaan in dowladda xabashida ay dib u soo celisay gaadiid badan oo ka baxay qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya kuwaas oo isugu jiray gaadiidka ganacsiga iyo kuwa dadweynaha iyadoo ku andacotay dowladda xabashida inay ka shakisay waxyaabaha ay sidaan gaadiidkan islamarkaana ay baritaanno ku samaynayso iyadoo wararka qaarkood ay intaas ku darayaan in gaadiidkan ay dowladda xabashida kala degtay dad rayid ah oo saarnaa gaadiidkaas kuwaas oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladda itoobiya ay qaaday askartii liyu boolis ee ku sugnaa baraha kontarool ee laga gala dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya taas beddelkeedana goobahaas keentay ciidamo etoobiyaan ah arrintaas oo ay ku tilmaameen dadka u dhuundaloola siyaasadda dowladda xabashida etoobiya in xitaa ciidamada liyuu booliska ay ku shaqaysato dowladda xabashida aysan aaminsaneen oo keliya ay ku adeegato wakhtigii ay u baahan tahay waxayna arrintan sare u sii qaadaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowladda itoobiya iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka uu dhowaan waraysi uu siiyey telefishinka aljaziira uu ku sheegay in etoobiya ay xadaguduba ku hayso qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya islamarkaana ay horay u qaadatay qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya haddana ay gacanta ku dhigtay garoommada diyaaradaha ee gobolka gado wuxuuna u muuqdaa warkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud inuu ka laabtay mowqifkii uu ku muujinayay inuu ka soo horjeedo go'aannada dowladda etoobiya iyadoo aqoon-yahanka soomaalida iyo waxgaradka ay arrintan ku tilmaameen mid markii horeba laga filanayay dowladda federaalka oo ku tiirsan shisheeyaha dowladda federaalk ayaa cambaaraysay duqayntii ka dhacday magaalada alkharduum ee caasimada suudaan taasoo lagu beegsaday guriga safiirka imaaraadka ee waddankaas tafaasiil ku aadan warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa soo gudbinaya warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay cambaaraynayso weerarka duqaynta ah ee diyaaradaha militariga suudaan ku garaaceen hoyga safiirka imaaraadka carabta ee dalka suudaan dowladda federaalk ayaa tilmaamtay in weerarkan uu xadgudub ku yahay waxay ku tilmaamtay shuruucda caalamiga ah loona baahan yahay in la ilaaliyo xarumaha diblomaasiyadeed ee ku yaala dalalka caalamka warka ka soo baxay dowladda federaalka ayaa loo arkaa mid ay imaaraadka carabta weji uga raadinayso ugana doonayso taageero militari iyo taakulo dhaqaale isniintii lasoo dhaafay ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta war ay soo saartay ku sheegtay in hoyga safiirkooda dalka suudaan ee magaalada alkhartuum lagu beegsaday duqayn diyaaradeed duqayntuna geysatay burbur xooggan imaaraadka carabta ayaa taageera maleeshiyaadka r s f ee ka dagaalamaya dalka suudaan kuwaasoo sannad iyo bar ka badan gumaad arxandaro ah u geysanaya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankaas shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha wacaysle maxamuud hiraab iyo mursade ayaa ka qabsoomay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixinta warkaasi waxaa inoo eegaya muxsin xasan xaaji shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha murursade maxamuud hiraab iyo waceesle ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana ka soo qayb galay marti sharaf iskugu jirta ugaasyo salaadiin waxgarad ka soo jeeda beelaha saddexda ah iyo mas-uuliyiinta wilaayada gogoshan ballaaran ee ay fidiyeen beelaha walaalaha ah ee muruursade waceysle iyo maxamuud hiraab ayaa waxay oga arrinsanayeen arrimo badan oo muhiim u ah dhinacyada saddexda ah iyo sida ay uga hortegi lahaayeen duulaanka xasan sheekh iyo shisheeyaha ku soo duulay dalka ee ku aadan deegaanadooda ugu horreyn waxaa madasha uu ka dhacay kulanka ka hadlay ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ah ugaaska beesha muruursade isagoona sheegay qaar ka mid ah waxyaabaha ay ku ballameen beelaha saddexda ah iyo go'aanada ay sida wadajirka ah u saxiixeen
waxaana uga tashanaynay saddex arrimood saddexdaas arrimood oo ah si aan horta kow saddexda beelood aan u midayn lahayn oo aysan wax allaale wax yaryaroo ku dhex jira aan uga saarno ilaahay waa noo fududeeyey alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala laba qofood oo maxkamadda u furan oo isdacweyna waa la arki doonaa laakiin laba beeloodoo dambe oo gobolka galguduud deka oo beelahan ka mid a oo isdacweyna ayagoo beela ah magac beela sheegaa inaysan dib dambe loo arki doonin tan kale waxaan kaloo ku ballannay inaan u diyaargarowno sidaan cadowga iskaga difaaci lahayn waxaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala shirka kusii xigi doona waxaan isugu tegi doonaa meela hadda ay haystaan insha allah taa waxaa ka gudbay waxaad ogsoon tihiin gobollada dhexe xamlada lagu soo qaaday ilaahay maaragta cadowgu waa ku jebiyey waxaan kaloon halkan ka salaamaynaa oo aan halkaan salaan uga dirayaa dhammaan mujaahidiinta caalamka gaar ahaan kuwa bariga afrika
intaasi kadib waxaa isna dhinaciisa codbaahiyaha ka hadlay ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab isagoona marka hore xoojiyey go'aannada ka soo baxay shirka islamarkaana ku baaqay in ay beelaha xoojiyaan walaalnimada dhexdooda ah waxa uuna dhambaal dahabi ah u diray dadyowga ka soo jeeda beesha uu ugaaska u yahay islamarkaana maskaxda laga qalday sida uu sheegay waxaan haddana rabnaa inaan la hadalno dadka maaragta adaalla kuu roon yahay reer maxamuud hiraab ah sida qaldan maskaxda looga cunay u shaqayhaya dadka cadowga ah oo maaragta gaalada daba socda waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhilgi kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa inuu wax lagu gaarahuna ma jiraan akhriya adduun waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo muslim ah ee ahlu tawxiida inay qaadato ilaahay kitaabkiisa suldaan daa'uud xasan aadan oo isna ah suldaanka guud ee beesha wacaysle ayaa kelimad qayim ah munaasabadda ka jeediyey isagoona carabka ku adkeeyey inay ku taagan yihiin baycada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo hoggaankeeda sare asheykh axmed cumar abuu cubayda waxaan leenahay amiirkiina axmed cumar abi cubayda waxaan leenahay ballantaadii iyo mubaayacadaadii waan ku taagannahay khaasatan beesha wacaysle oo anugu suldaanka ka aha waxaan leenahay haddaad badda gashaan ood badda na amarteed badda galna waan kaa dabagelaynaa insha allaahu waana ku raacsannahay ballantiina waan ku taagannahay ninka hadda beesha ka dhashay ee, xasan gurguurte waxaan leenahay baraa'adaynii mar horaan muujinay haddana waxaan u sheegaynaa hadduu mar kale haddana uu isna soo hawaysto inaan u taagannahay inaan iska celino sababto ah iimaan iyo nin jeclaysi meel islama galaan waxaan ku walaalownay kitaabka ilaahay walaal naga dhigay ninkii kitaabkaas ilaahay nugula jirana walaalkeenna wey asaa amiir noo ah ninkii ilaahay kitaabkiisa ka hor yimaadana walow kaana akhrab haba noo dhowaada beri baan ka nah waxaan u sheegaynaa marka hadda la socda oo ciidamadiisa ah oo baaq toobakeen aan u dirnay wixii ka yimaadeen way ka yimaadeen wixii hadda ku herana waxaan leenahay waa idin soo dhowaynaynaa ilaahay u soo noqda intay hadda naftu idinku jirto
waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa ugu dambayn soo xiray shirweynaha ee wadatashi islamarkaana u dhexeeyey beelaha saddexda ah ee wadadega wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaan idin dardaarmaynaa jazaakum allahu khayra aljazaa inaad adkaysiga iyo sabarka iyo musaabarada inaad ku dadaashaan yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiru waraabituu cadowgu waa jabay wuxuu u baahan yahay saacadaha iyo wakhtiyada haray in loo sabro jihaadkana waa sabarkaas iyo musaabaradaas jazaakum allahu khayra aljazaa idin leenahay waxaan kala rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto soo dhoweynta aan soo dhoweynaayo filimkii ay soo saartay alkataa'ib kaasoo ka hadlaaya ama soo bandhigayay fadaaxadda iyo xadgudubida iyo dulmiga ay kula kaceen dowladaha kufriga gaar ahaan maraykanka bashariyada dhammaanteeda ay ku sameeyeen gaar ahaan dadka muslimiinta ah filinkaas runtii wuxuu dhiirigelinayay dadku maanta jihaadka iyo halganka dowladahaas gaalada kula jiro waxaan idin leenahay rijaaluliclaam jazaakum allahu khayra aljazaa muslimiintu runtii waxa u soo bandhigteen codowga dhaqarta lu maagan yahay muslimiintu ilaahayna subxaana wa tacaala horey u sheegay wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduurum akbar beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku nool dhulka wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo goor ka tashada arrimaha muhiimka u ah masiirkooda iyagoona iswalaashada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamuladeeda wilaayaadka islaamiga ah ayaana arrintan dardargeliya halka dowladda federaalka ay xildhibaanadeedu ku eedeeyaan inay isku dirto beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada kismaayo sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan sare u kac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqa magaalada kismaayo suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga dareemayaa sare u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha kalluunka lagu kala iibsado sare u kacan ayaa yimid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay dabeelo xoogan ka jireen magaalada taas oo hoos u dhigtay howlihii jallaabashada ee kalluunka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay marxaladda uu marayo kalluunka zaa'id dhibaato badan ay ku qabaan dadkaas oo maasha allah laakiin naftirkooda malaa'i maba helaanbo se sacadan u imaadaan iyo way sugaan iyo way markay imaatan waa lagu qaaliyeeyaa way dad sida hore maba ah ismaa jirtaan laakiin maadaama dad meel dheer ka imaadaan dadka dadka oo umada xaafadaan erayaan dhinacan calinaya ma gartaan laakiin dadka dalxiiska iyo siinaa iyo meelaha dadka imaado waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calinley waxaana ka sii mid ahay dadyadaas malaaga suuqa ka soo doonto si ay u cunaan differensiga malaaga hadda baryahan aan ku arkayno waxaa waaye dooro kiloi balaaga malaaga waxay ahaan jirta hal doolar ama laba doolar balse hadda waayadaan dambe saaid ayuu sii kacayaa halka ay tahay kiloi shan doolar ama lix doolar waxaasna waxaa keeni karo badoo kacsan badoo malaaga loogu laayahay
kalluunka jeedarka ay dhacan iyo kalluunka taraaqada ay dhacan labadaas iyata lama helo markay badda kacdo kalluunka hadda soconaya kalluun qareed waa magaalada kismaayo ayaa halkii kiilo oo kalluun ah lagu kala iibsanayaa shan ilaa lix dollar halka marka hore la gadi jiray hal dollar ilaa saddex dollar taas oo ka dhigan sar u kax ballaaran oo ku yimid qiimaha kalluunka ee magaalada kismaayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii in ka badan afartan tahriibayaal ayaa ku dhintay xeebaha dalka jabuuti waa kan cabdalla mukhtaar oo warkaasi inoo akhrinaya wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa ku waramaya in tobannaan ruux oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen xeebaha dalkaas kadib markii ay la qalibmeen doonyo ay saarnaayeen ugu yaraan afartan iyo shan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen doonyaha siday dadka tahriibayaasha ah ee ku qalibmay xeebaha dalka jabuuti sida laga soo xigtay hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay doonyaha qalibmay oo labo ahaa ayaa waxaa la soo warinayaa inay kasoo shiraacdeen xeebaha dalka yemen islamarkaana ay saarnaayeen dad tiradooda lagu sheegay saddex boqol iyo toban ruux waxaa suuro gashay in la badbaadiyo soddon iyo laba ka mid ah boqolaalkaas ruux halka afartan iyo shan kalena la xaqiijiyey inay geeriyoodeen howlgallo baadigoob ah oo lagu soo badbaadinayo ama haddii ay dhinteen dadka doonyaha saarnaa meydadkooda lagu raadinayo ayaa ka socda xeebaha dalka jabuuti marar badan waxaa xeebaha dalka jabuuti oo ka mid ah marinada ay adeegsadaan dadka tahriibayaasha ah ku qallimay doonyo noocan ah kuwaasoo sababay dhimashada boqolaal ruux warkii alfurqaana dhegeystayaal waa nageynta